duhur wanaagsan dadkiina dhegaysanaya oo halkani waa redio dalsan waxaadna kusoo dhawaataan warka duure redio dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu door karoona waxaa ka mid ah
faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo duqaymo ka dhacay deegaanka masaajid cali guduud
wafdi xildhibaano iyo wasiiro isugu jira oo gaaray maxaas xilli gobolkaas uu si xooli uga socda howlgallada ka dhanka al-shabaab
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta dil toogasho ah ku fulisay xubno lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab
jubbaland oo faahfaahisay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka tawakal ee magaalada kismaayo
qaramada midoobey oo mar kale ka digtay xaalad macluul halis badan oo ka dhacdo gudaha dalka soomaaliya
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
dowladda dalka turkiga oo taageeray sacuudiga oo xiisad siyaasadeed kala dhexayso maraykanka
iyo dowladda dalka kenya oo maxkamadaynaysa ciidamo boolisa oo dilal geystay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo afarta bisha sagaalaad sanada labada kun labaiyo labaatanka
haddii aan ku bilowno faahfaahino kala duwan waxa ay kasoo baxayaan duqeymo kala duwan oo aan kala joogsi lahayn oo xalay ilaa iyo saaka ka dhacay deegaanka masaajid cali guduud waryahayga abuukardayax oo halkaasi ku sugan ayaa warkan soo diray
diyaaradaha dagaalka ee taageeraya howlgalka ka soconaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa xalay duqaymo aan kala joogsi lahayn waxa ay la beegsadeen deegaanka cali guduud oo maalin ka hor dib ay uga soo baxeen ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya kadib dagaallo qaraar oo halkaasi ka dhacay jugta gantaalada ay ridayaan diyaaradaha dagaalka ayaa xalay ilaa iyo aroortii hore ee saaka laga maqlayay deegaanka cali guduud oo gebi ahaanba isaga barakaceen dadkii shacabka ahaa lama oga khasaaraha ka dhashay duqaynta ka dhacday deegaanka laakiin qaar ka mid a saraakiisha milatariga ee ku sugan difaacyada hore ee dagaalka waxa ay xaqiijiyeen in lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana weli la maqlayaa guuxa diyaaradaha ismaamulo oo joog hoose ku duulaya dhinaca kale dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan ayaa laga dareemayaa qaybo ka mida gobolka kuwaasoo ay ku doonayaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa dadka deegaanku inay kula wareegaan deegaanada masaajid cali guduud deegaanka alkowsar iyo sidoo kale degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ah saldhigga ugu weyn ee ay al-shabaab ku leeyihiin gobolkan inkastoo xaaladda maanta ay u muuqato mid deggan haddana ma jirto deganaansho laysku hallayn karo waxaana saacad walba la filan karaa weeraro dagaal oo ay qaadaan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee iskaashanaya abuukardayax warbaahinta dalsan deegaanka burdacaar gobolka shabeellaha dhexe
waa u mahadsan yahay waryaheena abuukardayax maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogashaha waxa ay ku filisay xubno lagu helay shabaabnimo waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa shucayb cabdulaahi maxamed iyo saadiq cabdijabbaar cumar saaka ku fulisay xukun dil toogasho ah kuwaasoo horey loogu eedeeyey dembiyo kala duwan labadan dembiileh oo ay maanta xukunada dilka ku fulisay ayaa waxa ay horey magaalada muqdisho ugu geysteen dil toogasho ah iyagoo ka tirsanaa xarakada al-shabaab waxayna al-shabaab ka tirsanaayeen tan iyo labada kun afar iyo tobankii balse maanta ay maxkamadda ciidamada qalabka sidaah ee soomaaliya ku fulisay xukun dil toogasho ah muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa warbaahinta kula hadlay goobta uu ka dhacay xukunka eedaysana shucayb cabdulaahi maxamed axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu si bareer ah u dilay kow marxuum saddexle xoogga xuseen macallin cali jilicow taariikhdu markay ahayd siddeed iyo labaatankii bishii lixaad laba kun toddobayo toban labo marxuum gaashaanle boliis yuusuf cabdulaahi maxamed taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii labayo tobanaad laba kun toddobayo toban saddex marxuum laba xidigle boliis cabdulaahi ibraahim xasan gambar taariikhdu markay ahayd shantii bishii shanaad laba kun siddeed iyo toban afar marxuum cabdi cali maxamuud taariikhdu markay ahayd toddoby labaatankii bishii koob iyo tobanaad laba kun siddeed iyo toban eedaysane saadaq cabdijabaar cumar xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum deble xoogga maxamed xasan ibraahim taariikhdu markay ahayd koow iyo soddonkii bishii saddexaad laba kun sagaaliyo toban degmada dayniile waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishii koob iyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bisha tobanaad laba kun labaiyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi towfiiq toddobaadkan gudihiisa ayay ahayd kadib markii sidan oo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay xukun dil toogashaa ku fulisay dable caydiid oo sanadkii labada kun toddobiyo tobankii magaalada muqdisho ku dilay wasiirkii wasaaradda howlaha guud ee xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre ee cabaas siraaji
waryahayaga cabdihiid cabdulaahi daare aada u mahadsan yahay markan haddaan eegno degmada maxaas waxaa gaaray wafdi isugu jira wasiiro iyo xildhibaano halkaasina waxay u gaareen howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ee dalka ka socda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo saraakiil ciidan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayay maanta gaareen xilli gobolkaasi si xowli ah ay uga socdaan howlgallo kala duwan oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab wafdiga gaaray degmadaasi ayaa waxaa hogaaminayay xildhibaano iyadoona sidoo kale ay qeyb ka yihiin wasiiro ka tirsan maamul goboleedka ama dowlad goboleedka hirshabeelle kuwaas oo halkaasi u tegay dardargelinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab mas-uuliyiinta qeybta ka ah gulufkaasi dagaal ayaa waxa ay kala yihiin xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale xildhibaan cabdiraxmaan gurey xildhibaan cabdinaasir xaaji shirwac wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed dheere sidoo kale wafdigaas waxaa qeyb ka ahaa taliyaha ciidanka dhulka jenaraal maxamed tahliil biixi taliyaha qeybta todolabaatanaad jenaraal tawane axmed maxamed gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan cabdi muumin xiish iyo mas-uuliyiin kale oo aada u fara badan oo degmada maxaas gaaray wafdiga xildhibaanada ee gaaray degmadaasi maxaas oo hadlay ayaa sheegay in ay hormuud ka noqon doonaan howlgalka ka dhanka ah al-shabaab iyo gulufka colaadeed ee al-shabaab looga soo horjeedo ee guud ahaan dalka ka socda sidoo kalena waxaa socda qabanqaabada shirweyne la qorsheynayo inuu dhowaan ka furmo degmada maxaas ee gobolka hiiraan kaas oo looga arinsan doono dagaalka ka socda guud ahaan gobolkaasi hiiraan ka dhankan ah al-shabaab sidii loo sii xoojin lahaa
maamul goboleedka jubbaland ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hotelka tawakal ee ku yaala magaalada kismaayo yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo ah wasiirka wasaaradda amniga maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa uu ka warbixiyey inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay weerarkii ay shalay al-shabaab ku qaadeen hotelka lagu magacaabo tawakal ee ku yaala magaalada kismaayo mid naftihalliye ah ayaa hoteelka galay markuu galayna waxaa ka dabagalay kuwo kale oo saddex ah oo si fiican u hubaysnaa halkaas ayay galeen ilaahay baa mahadda iska leh markiiba muxuu ahay ciidamada qalabka sida hadday noqon lahaayeen kuwa xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa jubbaland oo sida gaarka u tababaran ayaa markiiba deg deg u galay meesha barnaamijkoodina waa lasoo afjaray qodobkaasna waa intaas weeyo qodobka labaad waxay geysteen waxyeello oo maaragtay dadka shacabka ay u geysteen meesha iskuol baa ku yaallo u dhow marka arday ardayda iyadoo maaragtay soo dareertay ayuu isqarxiyey dad shacab oo hoteelka joogay iyo ardaydii laftooda bannaanka maraysayba waxbaa ku gaaray adugu dhimashada rasmiga ah waa sagaal qof oon ayaga ku jirin afartoodii aan ku jirin afartooda markii lagu darana waa saddex iyo toban qof dhaawaca ayaa badan dhaawaca waa afartan iyo toddoba qof waaye muxuu ahayey dadkii dhintay waa waa intooda badnayd waa la aasay dadka dhaawacana waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka loo saaray guddi kolo wasiire ah iyo maxaanku yidhahdaaye ah oo dadka wixii daranna waa la qaadahayaa wixii halkaan wax looga qaban karana halkaana wax looga qabanayaa barnaamijkina waa lasoo afjaray marka xaaladdu intaas weeye
wasiirka amniga jubbaland yuusuf xuseen dhumal ayuu kaasi ahaa markan qaramada midoobay ayaa waxa ay mar kale ka digtay xaalad macluul oo aada u halis badan oo ka dhacdo gudaha dalka soomaaliya sida warkaanu ku faahfaahinayo saleemaan al cabdaala
qaramada midoobey ayaa ku dhawaaqday in cunnada adduunka ee la gaarsiiyo soomaaliya ay tahay sababta keliya ee keentay in uu yaraado xaaladaha khatarta ah oo ay wajihi lahaayeen dadka soomaaliyeed barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in xaaladdu ay aada u liidato dalkuna uu hadda uu ku jiro tartan quus ah oo ka dhan ah wakhtiga si looga hortago cunayari isagoo la halgamaya afar xilli roobaad oo baaqday oo isku xigta tan iyo dhammadkii sanadkii labakunilabaatankii iyo sanadkii shanaad oo haatan sii socda dhinaca kale w f b waxa ay ka digtay haddii dunidu ay xaqiijiso cunayari in si rasmi ah loo sheego kahor inta aan la qaadin tallaabo ay horey u ahayd in loo qaado ay keeni karto tallaabooyin kale oo hor leh soomaaliya kabi ahaanba kama aysan bixin khatarta weli waxaan aad uga walaacsanahay xaalada ba-an ee dalka ka jirta waxaan ku jirnaa tartan quus ah oo ka dhan ah wakhtiga maarey ku-xigeenka w f b ee soomaaliya leera danar ayaa u sheegay wariyaal ku sugan magaalo ku taala dalka switzerland ugu dambeyn hay-adda cunada adduunka ee u qaabilsan qaramada midoobey magaceeda loo soo kaabiyo w f b ayaa sheegtay haddii ay xaaladdu ay sii xumaato ay dhacayso macluul la sii saadaaliyo ka hor dhammaadka sanadkan
waa mahadsantahay wariyeena suleymaan maxkamad ku taala dalkaasi kenya ayaa maanta waxaa la horgeynayaa afar xubnood oo ka tirsan ciidamada booliska kenya oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilal afduubyo iyo jirdil ka dhacay gudaha dalkaas waxaana maanta la horgeynayaa maxkamad ku taala ee magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxay qeyb ka ahaayeen koox gaara oo dhowaan uu kala diray madaxweynaha dalka kenya william ruuto iyadoo ciidamadaasi lagu eedeeyey dil aan loo meel dayin taas oo sanado badan socotay maxkamadda ayaa hadda go-aan waxaa laga filayaa inay kasoo saarto afartaas xubnood ee booliska ah ee ka tirsanaa ee booliska dalka kenya guud ahaana waxaan intaas jecelnaha inaynu kusoo gabagabeyno war wixii dalkii daafaha caalamkii naga soo gaaray oo aad ka dhagaysanayseen radio dalsan waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel